subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dabley humaysan oo xalay duleedka muqdisho ku dishay guddoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa xalay weeraray taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir iyo xalli cabsi dad badan ay soo wajahday shacabka ku dhaqan degmooyinka hodan iyo dayniile ee ka wada tirsan gobolka banaadir dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay weerar la sheegay in xalay lagu qaaday ciidamo u taliyo taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir madaxweynaha somalilan ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo dirar ku dhex maraysa degmada xudun ee dhacda waqooyi bari ee gobolka sool hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa ku baaqay in liska qabto madaxweynaha dalka iyo xubno daacadu ah hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa bulshada rayidkaa la qaatay kulamo la xidhiira sidii xidhiirka loogu jari lahaa dowladda federaalka dad iskood isku abaabulay ayaa xalay banaanbax ka dhigay xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho madaxweynayaashii hore ee dalka iyo xildhibaano qaar ayaa lagu eedeeyey inay doonayaan sidii colaad mar kale kaga abuuri lahaayeen caasimadda dalka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa ku guuldaraystay wax ka qabashada amniga deegaanada maamulkaasi cabsi xooggan ayaa soo wajahday shacabka ku nool deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee maamulka galmudug hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa go'aan midaysan ka qaadanaya xaaladda uu galay dalka xildhibaanada mucaaradka ayaa sheegay inay dulaan ku yihiin madaxda ugu sarraysa dalka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya shir gaari oo ka dhacay deegaana hoos yimaada magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaala iyo weerar dal shacab ay ku la'deen oo ka dhacay dalka nigeria waa subaxnimo sabtiha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha afraad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fisan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dabley ubeysan oo xalay duleedka magaalada muqdisho ku dishay guddoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir guddoomiyihii degmada xamar jajab ayaa lasoo sheegayaa in xalay lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya guddoomiyihii hore waad guddoomiyaha haatan degmada xamar jajab maxamed cabdi xiile ayaa lagu dilay weerar oo ay geysteen raga hubeysan xilli uu sii gelayay gurigiisa ku yaala deegaanka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay dilka guddoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir maxamed cabdi xiile oo xalay lagu dilay deegaanka sarkuusta oo dhinaca ka duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya afyeenka booliiska gobolka waa afyeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodisho ayaa xaqiijiyey warbaahinta qaranka dilka guddoomiyaha waxaana dilay sida la sheegay kooxdo ku hubaysan biskoolado oo watay mootobajaaj wararkan helena ayaa sheegaya in guddoomiyaha lagu dilay weerar gaadma kuwaas ay ku qaadeen dabley hubaysan xilli ku sii galayay gurigiisa oo ku yaala deegaanka sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho allah u naxariiste guddoomiye hore degmada xamar jajab waa guddoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir maxamed cabdi xayle ayaa ahaa guddoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir isagoona lagu tilmaami karay waxqabad muuqda uu ka qabtay degmadaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya guddoomiye degmoyaal iyo oo ka wada tirsan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa tacsi u diray guddoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir cabdi waa maxamed cabdi xayle oo xalay lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan duleedka muqdisho iyo weliba deegaanka sarkuusta iyo weliba ciidamada dowladda ayaa ku raajooga ciddii ka dambeysay weerarkii gaadmada ah ee xaliil ugu dilay gudoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir maxamed cabdi xalay waa maxamed cabdi xayle oo xalay lagu dilay isaga oo sii galaya gurigiisa oo ku yaala deegaanka sarkuusta madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ku baaqay in liska qabto madaxweynaha dalka iyo xubno daacadwa faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo xalay kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada reer jubbaland ayaa khudbad dheer oo uu jeediyey waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka muddo kordhintii loo sameeyey dowladda isagoo sidoo kale ka hadlay fashilkii ku yimid hirgelinta arrimaha doorashooyinka dalka ee loo dhan yahay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa su-aal geliyey oo dhaliilay sharciga lagu meelmariyey muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana uu sheegay in xildhibaanada wakhtigoodu dhammaaday aysan sharci ahayn in sharci intaas la eg oo kale ay ansixiyaan waxaa kaloo uu carab ku dhuftay madaxweynaha jubbaland in markaasi la laalo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar islamarkaana loo yeeray guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xalimiyari oo dhankeeda uu sheegay wakhtigu ka dhammaada islamarkaa aan loo kordhin karin waxaana madaxweynaha maamulkaasi jubbaland uu sheegay in arrintaasi ay ahayd mid sharci darro ah madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu xusay in loo baahnaa in sharciga la ansixinayo ay wada aqbalaan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya balse aysan taasi dhicin waxaana uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu si sharci darro ah uu arrintan ugu samaystay
waxaa kaloo khalad idinku filan maadhood waxaa leeyahay baarlamaan baan fadhiistay golaha shacabka aqalka hoose waxay ansixiyeen ko waxay idhahdeen toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskii ah waan laaday waxaan soo celinaa hay-addii doorashooyinka qaranka xaliweyanay laba sanaada waa in waddanka lagu sameeyo horta waa su-aale sharciyadda ay baarlamaan ku leeyihiin ay ku fadhiyaan waatee ay sharciga noocaasa ku ansixinayaan waa lambarka labaadee laba aqal bay ahaayeen markaan seventeen sebtembar gaadhay cabdi xaashi iyo labaduba way isla qaateen oo waxay qaateen inay labada guddoona labada baarlamaanba ansaxaa heshiisay labada aqal gaadheen buu ahaa maanta heshiiska aqalka baarlamaanku uu gaadhayo keligii waa maxay xaggee buu jira xaggee buu ka imanaya may leeyahay awood markaan ka hadalno guddiga doorashooyinka lala hadlayo loo yeeraya xalimayeray taramkeedu wuu dhammaaday mandatekooduna ah lama cusboonaysiin karayo hadday la jiifiyaano banaanta waa masiibo kale maanta madaxweynaha xilligiisu dhammaaday iyo hay-adaha uu camcamiska ku wataay soomaaliya god bay ku ridayaan haddaan maanta la iska qaba nabadda kaari dib buu noqonaya been kalu tegaya ummad walibana waxaa waajibka inay tashato isweydiiso xaggee loo socdaa maxay tahay waxaa nala gudboon maanta in shabaab wadankii loo wada luglooyo oo dadkii la burburiyo oo hay-adihii dowladda saa loo galo oo maanta adoogtiin magaalada muqdisho maxay faa'iideen muqdisho maanta in jiradkiina laga wada xidho habeen walba cabsiya ay ku jiraan dadka in dhibkaa loo geysto dulqaadka ay muujiyaan reer muqdisho waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar saxaadba aan uga mahad celiyo iyagoo garanaya wixii shalay lasoo maray maanta laakiin wax kastoo ka yimaada wax lagu khasbay sababta waxaa loo geysanayaa waa dhibaato aada u badan
dhanka kale madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa bulshada reer jubbaland ugu baaqay in wadatashi guud ay samaystaan si loo dhabeeyo himilooyinka shacabkaasi
doorasho sharaf leh oo xor iyo xalaala buu shalay ku yimid madaxweynaha xilligiisu dhawaaday farmaajo maantana waxa uu geysanayahay waa middaa boobka ee sharci darada ee aanihii dastuuriga aqalkiisana uu ilahay iska tago oo uu yidhi aqalkii hoose waqtigiisu dhawaaday sharcigan ii sameeya oo uu diiday dictatorship xilliga jooga oo daciifa oon tabarteedii lahayn inaan maanta meelo kale intaan ku dayano dhinaano afwarkaan lahagayo soddon sano sida afwarka u haystaan ku haysanaya waa waxaa looga xumaado waxaan rabaa reer jubbaland iyo soomaalida inaan u sheego war hala tashado meesha waddankan uu ku socdo waa godmadow madaxweynahan xilligiisu dhammaaday keliya kursigaa u muuqda wax kale uu dan kaleyahay ma jirto waxaa la xaxaganaya dhan dhibaatada uu ka hadlay oo dhan waxba kama jiraan soomaaliya waxaan odhan lahaa dib haysu weydiiso waxgaradkeeda iyo cuqaasheeda idinka idiin taallaan reer jubbaland waxgaradkiina caawa kismaajoga waa fadhidaan waxaad ka tashataan oad isweydiisaan waxa meeshaa idinkaga soo socday iima muuqata natiijo kuwa horaa ka dhiman jiray markaa waan aqaanaaba tiri xilliga sidan oo kale markay noqoto waxaan aada kuu suga taagnahay nooca jira iyo waxa la samaynayo iyo ciidankii loogu talagalay sugidda amniga iyo dadka in u dhexeeya waxa loo isticmaalayo iyo waddanku meesha ku dhacayo oo wax aada u waxaysa aan isku tashano talooyin badan baan geli doonaa shirar badan baan isugu iman doonaa dadka ra'yi baa la weydiin doonaa waxa aan maanta ku suganaya laakiin waa xaalad adag oo aada looga xumaado oon isleeyahay dhibaato iyo mushkilad badan bay abuuri doontaa oo soomaaliya ayna meesha ay maanta laga sugayay meelkaasi adaga gaari doonto sidaa daraaddeed kor iyo hoos buu idinku celinayaa waddankaani hadduuna doorasho gelin oo hay-adaha dowlad dastuuriga xilligooda dhammaaday ayna garanin waxa ay yihiin oo aan loo noqonin wixii shalay lagu kala baxay ise iyagu ku yimaadeen laba kun iyo toddoba iyo tobankii ayna garanin shalay iyagu ku yimaadeen waddadii ayna qaadin dee waddanka waynu naqaanaa siduu ahaa iyo wuxuu ahaa waan ku talagelaynaa inaan doorashana u diyaar garowno difaac annagana aan adkaysano shabaabna aan la dagaalano
isku soo wada duubo hadalka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa ku soo aadayaa xilli xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee golaha shacabku oo ay ansixiyeen muddo laba sano ah oo ah hirgelinta doorashooyinka islamarkaana loo kordhiyay hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana arrintan si weyn uga soo horjeestay qaar ka mida dowlad goboleedyada dalka iyadoo tan waxa ay kusoo aadaysaa in dowladda federaalk soomaaliya ay ku eedeysay fashilka ku yimid wadahadalada dowladda iyo dowlad goboleedyada inay fashiliyeen madaxweynayaasha maamul puntland iyo jubbaland isla markaana dowladdu ay tilmaantay inay ka socon waayeen dhinacooda
xiise dagaal ayaa xalay laga dareemayay caasimada dowaa dalka ee muqdisho xilli ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay xalay weerar ku qaadeen taliyii hore ee booliska gobolka banaadir ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in xalay weerar ay ku qaadeen taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir saadaq john oo ahaa taliyii hore waa booliska gobolka banaadir xiisadan dagaalah ayaa xalay waxaa laga dareemayay xaafadda shiirkole ee degmada hodan ee gobolka banaadir waxayna ka dambeysay kadib markii taliyii hore booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john uu dib ugu laabtay xaafadaasi kahor inta uusan ku laaban saadaq john xaafadda shiirkole ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxay sheegeen in ciidamada la duldhigay guriga uu ka deganaa agaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho taasi oo keentay inuu isaga guuro saadaq john goobtii uu ka degnaa garoonka aadan cadde dowladda soomaaliya ayaa ciidamo fara badan geysay wadooyinka galaa iyo kuwa ka bax xaafadda shirkole waxaana xaafadaasi ka dhacay banaanbax lagu taageerayay saadaq john laguna soo horjeeday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo madaxweynaha dalka kuwaas oo dhigayay shacab iskood isku abaabulay dowladda soomaaliya waxay ciidamo fara badan geysay wadooyinka soo galay xaafadaha shirkole oo ku sugnaa taliyii hore ee booliiska soomaaliya saadaq cumar xasan saadaq john xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka kalaa cabdiraxmaan odowa maha salaad iyo saabir shuuriye oo tegay hoyga saadaq john ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay dooneysay inay weerarto saadaq john waxayna sheegeen inay ka difaacayaan wixii ka dambeeyey saadaq john ayaa la sheegay in ciidankiisa iyo weliba xildhibaanadan ay galeen abaabul dagaal kuwaasay ku doonayeen in dagaal xoogan ay la galaan ciidamada dowladda ee federaalk soomaaliya kuwaasuu joogay wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada dowladda oo xiriir toosaan la sameynay ayaa inoo sheegay in wax dagaal aysan abaabulin weerna aysan ku hayn ciidamada uu hogaaminayo saadaq john taliyii hore ee booliska gobolka banaadir waxayna sheegeen in ciidamada dowladda ku sugan isgoysyada waaweyn ee muqdisho ay sugayaan amniga maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee rabadaan xildhibaan odowa mahad salaad saabir shuuriye ayaa la sheegay inay shidan iyo dab ay ku doonayaan in ay dagaal kaga qarxinayaan caasimada muqdisho kuwaas iskaga horkeenayaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya waa kuwa ilaalo ah saadaq john taliyii hore ee booliska gobolka banaadir iyo weliba ciidamo ka tirsan good boolis waa dowladda federaalk soomaaliya oo weliba howlgalla aan kala joogsline ka waday xaafadaha muqdisho hisiiba shirkole iyo weliba xaafado ku agdhow oo ka wada tirsan muqdisho xildhibaanada cabdiraxmaan odowaah iyo mahad salaad iyo saabir ah ayaa markii dambe waxay tageen hoyga muqdisho uu ka degan yahay taliyii hore ee booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan kaasoo ah shir kale oo u guuray waxayna la qaateen kulamo xasaasi iyagoona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyay inuu weerarayo taliyii hore ee booliska gobolka banaadir waxayna sheegay in ay ka difaaci doonaan dhanka kale wasiirka wasaaradda amniga xasan xunduwe jimcaale oo xalay saqadii dhexe ka hadlay warbaahinta dowladdan la hadlay waxa uu sheegay in xilliga aysan jirin qorshe lagu weerarayo taliyaha booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq joonaysa dowladda federaalk soomaaliya aysan doonayn in saadiq ay weerarto waxauna sheegay in saadiq weerarkiisa hadduu ha ahaan la ugu talagashay mar hore soo afjari karto saadiqna balse uusan jirin wax weerar ah lagu yahay wuxuuna ka digay colaad lagu horiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isagoona ka digay in colaad lagu horiyo caasimada dalka
arrinta ku saabsan saadiq cumar xasan oo ah taliyadii hore ee gobolka banaadir dowladdu haddii ay rabto inay tallaab ka qaado maal- saacadii ugu horreysay ayay tallaab ka qaadi kartay laakiin lama qorsheyn eh, arrinkaas arrintiisa in eh, wax tallaaba laga qaado Eh, hadda oo ay ka soo wareegeen maalmo fara badanna wax dana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee eh, meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro wax dana oo ku jira ma jiraan xaafadaha nabdoon oo bulshadu ay degan tahay oo aan runtii u badan bulsho eh, caruur iyo haween iyo dad shacaba weerarkeeda wax dan ah oo dowladda u jira ma jiraan Eh, mana u qorsheysna marka dowladdu waxay ku baaqaysaa in aan arrimahaas dadka buunbuuninaya oo ka dhigaya eh, in oo weerar lagu soo yahay inay arrimahaas eh, ay faraha kala baxaan oo ay ogaadaan in ay eh, arrintaasi ay tahay arrin haba yaraatee dowladda soomaaliyeed aan u qorshaysanayn ma habboona in dhufays laga dhigto xaafado nabdoon nabad ah oo lagu dul abaabulo dagaal iyo bulsho iyo dagaal iyo rabsho aan loo baahnayn waxaa kaloo aynoo muhiim ah in eh, bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir aan baaq u dirno baaqaasoo ah eh, gobolka banaadir wuxuu soo dhismayay muddo dheer tobankii sano ugu dambeysana horumar wanaagsan ay u gaaray oo xag walba ah dadkani waxa waaye dhididkooda iyo dadaalkooda ayay iskuulla ku dhisteen waxay ku dhisteen isbitaallo waxay ku dhisteen jidad waxay ku dhisteen eh, magaaladoodii mana u baahna maanta haba yaraatee wax dib u dhiga ama khalkhaliya
waxaa kale xasan xundube jimcaale wasiirka amniga wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya oo hadalkiisa sii watay ayaa bulshada soomaaliyeed uga digay in aan la abuurin qallaase lagu doonaya in mar kale colaad laga abuuro muqdisho isagoona xildhibaano qaar ku eedeeyay inay hurinayaan colaado ay ka abuurayaan caasimada dalka iyagoona isagoona sheegay in dowladda federaalk soomaaliya shacabkeeda doonayso inay difaacdo isagoona sheegay in dowladda soomaaliya aysan ogoleyn in wax qallaaso laga dhex abuuro muqdisho
dowladduna idaa hormuudka ah in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka soomaaliyeed marka bulshada soomaaliyeed ee meeshaa degan waa bulsho nabdoon yaan dhibaato la dhex geynin yaan dushooda wax lagu abaabulin wax aan dowladda u qorshaysnayn yaan laga been sheegin dadka kulubta leh ee laga yaabo inay dana siyaasadeed ay- ay ay ka raadinayaan ma habboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafle ma aha wax- wax dowladdu raacsan tahana ma aha qodobka kale wuxuu yahay dad mas-uuliyiin ah ama hadda ah ama xildhibaana ah ama mas-uuliyiin hore ahay ama madax ahaa ayaa waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo nab- iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed ay ay ka shaqaynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay furf- ka fur- furfurayaan ciidankii qaranka soomaaliyeed waxaan taasina cid ay dan u taha male horaa loogu soo hingoobay horaa loogu soo gubtay ciidanka qaranka soomaaliyeed ummadda soomaalida ka dhexeeya siyaasaddana waa laga heshiin doonaa siyaasadda waa laga heshiin doonaa istiijiidka siyaasadda waa dhammaan doonaa kala furfurka ciidanka qaranka soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhidid badan iyo dhiig badan loo soo maray kala furfurkiisa waxaan leenahay ha laga waantoobo ciidana yaysan ku dhiidanin ayaguna ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro waxay u taagan yihiin inay nabadeeyaan dadkooda iyo dalkooda oo ay cadowga ka hortagaan ayagaa lagu jiifa ayagaa lagu soo toosaa sidaa sidaan dhowr jeero hore u sheegnani eh, nabadda beledka lagu haysto iyo karaamada karaamada iyo sharafta bulshadu haysato eh, ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaa usa- ayaa ayaa ayaa saldhig u ah waana sidaan ku celcelinayno waa dadka ugu karaam badan uguna sharaf badan oo ummaddaanu ay ku jiifto ay ku soo kacdo ay ku ganacsato ay ku nabdoon tahay marka ciidankaasi kala furfur ma yeeli doono cidda isku daysa inay kala furfurto oo maleeshiyaad ka dhigto oo beela u abaabushani kuma guulaysanayso waana guuldarro ay ay u soo hoynayaan ummadda soomaaliya sidaas darteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku baaqaynaa in aan dadka nabdoon aan la dhibaateyn dowladda soomaaliyeed mar kale waxay ku celinaysaa inaysan xaafado eh, dad nabdoon degan yihiin inay weerar ku qaadayn oo ay doonayso in eh, arrimaha arrimaha jira si nabdoon wax walba ay ku dhammaadaan
dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwada mucaaradka xildhibaan odowgaa oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka iyo mahad salaada ayagana warbaahinta kula hadlay hoyga uu ku sugnaa taliyii hore booliska soomaaliya saadac cumar xasan saadax john ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen dowladda federaalk soomaaliyana ku eedeeyay inay dooneyso inuu weerarto saadax john taliyii hore booliska gobolka banaadir waxayna sheegeen in ay doonayaan in ay difaacaan kahan shacab ahaan iyo weliba ka maamul ahaan xildhibaano iyo wasiiro deegaano iyo shacab iyo odayaal iyo dhaqan dhammaanteen Eh, waxaan ka warhaysaan in dalka soomaaliya eh, madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday eh, afar sano uu eh, isku dayey samaystayna muddo kordhin sharci darro ah oo laba sano ah muddo kordhintaas sharci darrada ah dad badan oo soomaaliyada ka hor yimaaday ama xildhibaano ha aadaan ama murashaxiin ha aadaan ama dowlad goboleedyo ha ahaadaan dadkaas waxaa ka mid ahaa taliyihii booliska gobolka banaadir jenaraal saadaq Eh, mar alaaliya markii uu ka hor yimid oo uu yiri sharci darro ma taageeri karo maadaama aan ahay eh, nin u dhexeeya dadka soomaaliyeed yaa waxaa xilkii ka xayuubiyey madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore Eh, xilka xayuubin keliya maahane waxaa loogu daray in darajooyinkiisa ciidanna laga xayuubiyo Eh, waxaa intaas weelisay in la isku dayo in la soo weeraro Eh, halkaanuu yimid habeen dhoweed waxaa dhexdhexaadin ka galay dad badan oo akhyaar ah oo uu ka ugu weynaa madaxweynaha galmudug madaxweyne axmed qoorqoor eh, si uu ugu laabto gurigii uu ka soo guuray markii hore Eh, asoo tixgelinaya codsiga dadkaas iyo nabadda iyo waxaasoo dhan ayuu aqbalay taliyuhu inuu ku laabto gurigiisii Eh, maantay abbaara kowdii duhurnimo ayaa nidaamka farmaajo wuxuu usoo diray ciidamo aada u tiro badan xaafaddii uu ka deganaa eeraboorka agtiisa taas oo caddayn u ahayd in uu dhagar ka watay awalba nabaddii uu ku codsaday inuu gurigiisa ku soo laabto eh, farmaajo Eh, taliyihii markii uu arkay in ciidamo badan eh, lagu hareereeyey wuxuu go-aan ku gaaray inuu go-aan dhinaca kale mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanadii xalay tegay hoyga ku sugnaa saadaq cumar xasan saadaq john taliyer ee booliska gobolka banaadir ayaa isna warbaahinta kula hadlay goobtaasi waxa uuna eedeyn dusha u saaray maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladdiisa oo sheegay in duulaan qaawan ay ku hayaan ciidamada iyo weliba guddoomiyihii hore waa taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john isagoona sheegay in ay daafacayaan ay garabna taagan yihiin saadaq cumar xasan saadaq john oo ah taliyii hore ee booliska gobolka ayaa la soo gelbiyey fila soomaaliya ayaa la geeyo caawa dhex fadhiya ninkii mujrimka ahaa oo maxkamadaha dalku ay xukumeen oo adduunku dacwiyadu- dacwada u haystay inuu fila soomaaliya u dhex fadhiyo saadaqna caawa uu raacdaysanayou leeyahay eh, be- waa dembiil ah lasoo qabto isagoo cid dacwo u haysata aysa jirin waxay ka marqaati kacaysaa fidnada iyo qabyaaladda farmaajo uga shaqaynaya fila soomaaliya waxaan rabnaa inaan halkan ugu sheegno farmaajo fahad iyo biixi wixii dhib deegaankan soo gaara ama dadkan soo gaara mas-uuliyaddeeda adinkaa qaaday waan idinkula xisaabtamaynaa la idinkagana hari maayo insha allah ummadda soomaaliyeed ee deegaankan degan ee jenaraal saadaq ka dhashay ee annagu xildhibaanada aanu nahay waxaan leenahay walaalayaalow diyaargarooba haddii lagu soo weeraro oo naftaada lasoo weeraro oo maalkaaga lasoo weeraro oo sharaftaada lasoo weeraro waajib diiniya waa inaa isdifaacda ha layska difaacada isi soo bahaystay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wuxuu u naxaya miduna aysan jirin gacan birahan iskaga qabanayna insha allah haddii alla yiraahdo aad iyo aad waa mahadsantihi
hadalka xildhibaanada mucaaradka ayaa kusoo aadayay iyadoo markii labaada xiise dagaal laga dareemaya xaafadda shirkole ee magaalada muqdisho degmada hodan gobolka banaadir hase halkaasoo fadhiisan ah taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir saadaq cumar xasan saadaq john waxaana xalay cabsi iyo welwel xoogan qabay shacabka ku nool degmooyinka hodan iyo weliba degmada daynile ee gobolka banaadir madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland ayaa go-aan mideysan ka qaadanaya xaaladda dalka uu galayo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland saciid cabdullaahi iidan iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxay deegaanadooda ka bilaabeen wadatasho ku aadan sida ya- laga yeelan lahaa xaaladda soomaaliya maadaama ay fashilmo shirki ay ka qayb galeen magaalada muqdisho iyagoo doonaya in ay xiriirka u jiraan dowladda federaalk soomaaliya oo hogaanku hayo maxaa cabdulaahi farmaajo madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xula- kulan wadatasha wax ku saabsan xaalada dalku mara yeeshay siyaasiyiinta aqoon-yahanada waxgaradka orada bulshada deegaanada maamulada puntland iyo jubbaland maxamed cabdul axmed maxamed islaam axmed madoobe dhankiisa waxaa kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland waxaa uga warbixiyay xaaladda dalka sidii waqtigooda uu u dhammaaday iyo fashilka kusoo dhammaaday hirgelinta doorashada loo dhan yahay dhinaca kale madaxweynaha bulshada jubbaland lagu baaqay wadatasha guud loogu da- dhabeeyay himilada shacabka jubbaland isagoona sidoo kale ku eedeeyey si kulana usoo jeediyey madaxweynaha madaxuleedkiisa u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo maalmaha soo aadan waxaa la filayaa in maga- maamulada puntland iyo jubbaland hogaamiyaashooda axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo siciid deni ay go-aan midaysan u qaataan xaaladda dalka oo soomaaliya iyagoona laba sano oo muduxuleedka golaha shacabka ay ku sameeyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo si aad ugu ugu eedeeyey hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa warar hoose shalay simbeesh waxay sheegayeen kulamadaasi wadaan waxaana xalay soo baxay kulamada soona shaacbaxay kulamada ay wadeen hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland kuwaasay ka wadeen caasimada dalka ee muqdisho waa caasimadaha maamulada puntland iyo jubbaland ee garowe iyo weliba kismaayo kuwaas oo lo- ay uga hadlayeen sidii xiriirka ugu jiri lahayn dowladda federaalk soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey waday abaabul ay ku dooneysay qalqaligelinta doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha maamulka somalilan ayaa sh- baaq u diray shacabka deegaanada ku dagaalamaya deegaano ka tirsan maamulkaasi madaxweynaha somalilan ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo dirir ku dhex marayso degmada xudun ee dhacda waqooyi bari ee gobolka sanaad warqolaal oo kasoo baxday maamulka somalilan ayaa lagu sheegay madaxweynaha maamulka somalilan baaq nabadeed wuxuu u diray beelaha walaalaha oo dirirtu ku dhex martay ama ku dhex maraysa ceelka dhabardhalool iyo weliba maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga wuxuu farayaa inay tilaabo adag ka qaadeen cid kasta oo nabadda ku docmaraysa ama weliba ku docmeereysanaysa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu baaq nabadeed u dirayaa shacabka deegaanadaasi ku dagaalamaya walaalaha wuxuuna sheegay in baaqa nabadeedna uu diray shacabkaasi dagaal madaxweynaha jamhuuriyadda maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee marti waa dirirtu ku dhex martay ceelka dhabardhalool ee degmada xudun ee dhacda waqooyi bari ee gobolka sanaag dagaalkaasi oo ka dhacay ceelbiyoodka dhabardhalool ee degmada xudun waqtiga ma aha macquul in la di- da- daadiyo dhiigga dadka muslimka sidaa ogeed waxaan uga baaqaynaa kuwa cola doorinaya inay ka waantoobaan ayna ku tu- waa ku tudhaan ah dadkooda martida waa maatida ah ee aan waxba galsan ee weliba aqradooda iyagoona weliba ugu jira bishii barakaysan ee ramadaan oo bil cibaada madaxweynaha maamulka somalilan waxaa ugu baaqayaa waxgaradka waxyeelada waayeelka culimada iyo weliba aqoon-yahanada labada dhinac ee daruurta dhexmalaysa inay xasiloon kusoo d- wada- dadaalaan xaaladda dhex- dhexaadka ah una xiraan sidii loo joojin lahaa khasaaraha uu sababay dagaalka beelaha walaalaha oo dhowaan ay muddo dheer kadib heshiis ku gaaray deegaanka ee dhiic caddeeye oo xubno ka mid ah golaha wasiirada bilo ay ku furiyeen sida heshiis ee la gaari lahaa balse nasiib darro ay labadii bilood ee u dirireen celbiyoodkii shalay sidaasi co- waa sideedaba colaad weliba oo ku dhintay wiil kuma dhasho madaxweynuhu wuxuu si deg deg u tilmaamayaa inay weliba dulqaadan karin ama u dulqaadan karin colaadaha sokeeye ee khasaaraha badan oo soo noqnoqotay deegaanada gobolka sool madaxweynaha ugu dambeyn waxa uu tacsi u dirayaa ehleedii dadkii ku naf waayay dagaalkaas wuxuuna caddaynayay inay ku dha- wuxuuna u duceynaya intii ku dhaawacanta alla caafimaad inuu siiyo waxyeeladan ay ka soo gaartay dagaalkaasi halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda simba ee magaalada muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda lix qof ah de- ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay kadib ah koox oo la garan ama aan heebtooda la garanayn oo hubeysanaya weerar bareera ku qaadeen bartamaha dalka nigeria booliiska deegaanada ayaa sheegay shalay jimcadeed dadkaasi hubeysnaa waxay weerar hal bareera ku aagga wareengga oo ka tirsan xaafadda riyom oo waqooyiga gobolka plateau iyagoo toogtay macaamiisha ubax waa ubax Ogob- ogaba oo afyeenka booliiska gobolka wakaaladda wararka henchina ayaa telefishinka ula hadlay jimcihii ogaba waxay sheegtay in sababta weerarkan la ogeyn laakiin booliiska ayaa markiiba bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadaasi sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka saraakiisha intooda badan booliiska ayaa loo diray hal mar si ay u hubiyaan in xaaladda caadiga ay soo noqonayso si looga hortago horumarka sharciga deegaanada maamulkaasi ma jiro qof la tuhumayo inuu qabto we- lagu qabto weerarkaasi ilaa haddana la xiriiriya weerarkaasi ka dhacay dalka nigeria guud ahaan dhegeystayaal waana intaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomana maxamed deeqal faafir sameynaya cidda warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan simbani iyo se nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا qorniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaayo انا شل يا امي shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دارت haye waxaana maqlaa siimba waa wareejiha siimba siimbadaa maxabaniya idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda siimba lawaax waaye saca codkeeda laga kasaa weyninka sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhaxayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radiyo simba ambaqaadka hawsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysiiyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radiyo simba i maqashii i madadaaliyo ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow hamoogaan hamoogaan radiyo simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir teleefon nambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar sasa simba nakuja
thank you